kulanto wanaagsan dhegaystayaal meelo baad ku sugan tihiin halkan waa raadiyo wardheer waxaadna ka maqashaan barta internet-ka ee wardheer news dot com gorahan oo kale waxaan idiin soo gudbinaa war wixii dalka iyo dibadda ina soo gaaray maxamed xabiib ayaana warkaa soo jeedinaya
inkastoo beesha caalamka ay rajo weyn ka qabtay in soomaaliya ay nabad la ysku hadlayn kara ka dhalato haddana weeraradii arbacadii ay ku qaadeen xarakada al-shabaab xarunta weyn ee qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada muqdisho ayaa muujinaysa in ammaanka soomaaliya uusan ahayn mid xilligan wanaagsan al-shabaabna ay weli awood u leedahay inay weerarto goobo muhiima oo dalka ku yaala horaantii bishii meey ee sanadkan qaramada midoobay waxay soomaaliya u dirtay laba boqol oo khabiir kuwaas oo loogu talagalay in dowladda soomaaliya iyo weliba maamulada dalka ka jira ay kala taliyaan arrimaha dhanka ammaanka iyadoona ujeedadu ay tahay in laga hortago falal xarakada al-shabaab ka yimaada oo gudaha dalka laga fuliyo axmed xabdi xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaa qareen beesha caalamku ay dadaal badan ku bixisay sidii soomaaliya ay uga caawin lahayd soo celinta ammaanka balse weerarkii arbacadii ayaa waxa uu cabsi weyn ku keenay dunida oo dhan weerarkii arbacadii ka dhacay muqdisho ayaa caalamka qaarkiis waxay ku tilmaameen mid muujinaysa in ammaanka soomaaliya uu weli yahay mid aan la isku hallay karin waxaana taa beddelkeeda ay sheegeen inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyeen dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdi garaad faarax shirdoon saacid ayaa waxa uu magacaabay guddi qaran kuwaas oo ka shaqaynaya munaasabadda weyn ee xurriyadda soomaaliya iyo weliba munaasabadaha kale ee la xidhiira kuwa ciidaha si loo xuso islamarkaana si abaabulan ay dowladda ugu shaqayso warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed nuur amiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa wareegto maalintii shalay aheed ka soo baxday xafiiskiisa ku magacaabay guddi heer qaran ah oo loo xilsaaray qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun iyo sidoo kale kowda luulyo ra-iisul wasaaraha ayaana wareegtadiisa ku sheegay inuu guddigan magacaabay isagoo tixgelinaya mudnaanta ay leedahay sanad guuradii konton iyo saddexaad ee kasoo wareegatay markii soomaaliya ay ka xorowday gumaystayaashii ingiriis iyo talyaaniga sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii guddiga uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay qabanqaabada xuska maalmaha qiimaha weyn ugu fadhiya ummadda soomaaliyeed ayaa ka kooban ilaa iyo siddeed xubnood oo kala ah cabdikariin xuseen guuleed wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya guddoomiye cabdixakiin maxamuud fiqi wasiirka gaashaandhigga soomaaliya guddoomiye ku-xigeen xasan maxamed jimcaale wasiir ku-xigeenka garsoorka xumin cabdishakuur cali mire wasiir ku-xigeenka warfaafinta xumin maxamed macalin yaxye wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta adeega bulshada xumin maxamed axmed nuur tarsan duqa magaalada muqdisho xumin maxamed xisi cabdalle xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xumin cali maxamed wardheere xafiiska arrimaha bulshada ee ra-iisul wasaaraha xumin sideedaasi xubnood ayaa waxay yihiin kuwo qabanqaabinaya munaasabadda iyo sidoo kale xuska maalmaha ciida oo ah maalmo ku weyn ummadda soomaaliyeed waxayna xusid madani ku mudan tahay iyadoo soomaaliya maalmahaasi ay ka xurowday gumeys muddada dheer soo haystay dalka soomaaliya ee ingiriiska iyo talyaaniga guddigani heerka qaran ee uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay qabanqaabada xuska munaasabadaha maalmaha xorriyadda soomaaliya ayaana shaqadiisu tahay inuu qabanqaabiyo xuska xiriiriyana hay-adaha ku howlan xuska ciidahaasi qaran iyo in ay ka howlgalaan sugidda ammaanka iyo habsami u socodka munaasabadaha xorriyadda ee dalka ka dhacaya maalmaha lix iyo labaatanka juun iyo sidoo kale kowda luulyo maalmahan ayaa waxay yihiin maalmo ku weyn shacabka munaasabada maalmaha xorriyadda soomaaliya ee labaatanka juun iyo kowda luulyo ayaa la filayaa inay wax badan ka bedelaadaan ciidihii soo maray dalka soomaaliya waxaana maalmahani la filayaa in magaalada muqdisho gaardagcayaar ay ku maraan sidii hore looga bartay ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo aan u kala hari doonin xuska munaasabada maalmaha qiimaha badan ku leh shacabka soomaaliyeed dhanka kale allaha u naxariistay hooyo soomaaliyeed ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho iyadoona dilkeeda ay geysteen kooxo arxanlaawayaal ah oo ku hubaysnaa buskool hooyada soomaaliyeed ayaana lagu dilay xilli ay kasoo rawaxday goobteedii shaqada ee ku taalay suuqa bakaaraha iyadoona kusii jeeda xaafadeeda hooyadan la dilay allaha u naxariista ayaa waxaa lagu magacaabi jiray farxiye shuceyb sheekh xuseen waxa ayna efka kaga tagtay ilaa iyo toddoba caruur ah kuwaasi oo u badan dada yaryar ah ah waxaana dilkani aada ugu naxay dadka ku dhaqan deegaanka ama xaafadda ay ka deganeed degmada dayniile hooyada soomaaliyeed dilka habeenkii xalay ahaa loogu geystay allaha u naxariistay maamo farxiya ayaa wuxuu wax badan ka bedelan yahay dilalkii hore loo arkay mana ahayn qof siyaasadda soomaaliya lug ku leh maamo farxiyo waxayna ka mid ahayd dadka ka ganacsada gudaha suuqa bakaaraha ilaa haatan ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale maamulka degmada dayniile oo ku aadan dilka habeenkii xalay ahaa sida xun loogu geystay hooyada soomaaliyeed maxamed nuur wardhe redio muqdisho shirkii tayaynta waxbarashada dalka soomaaliya ayaa la soo gebagabeeyey iyadoona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in muhiimad ballaaran ay u leedahay soomaaliya shirkan islamarkaana wakhti badan dowladda ay siin doonto oo dhaqaalana ay ku bixin doonto mar kale waxaa warbixintan eegaya maxamed nuur amiin shirweynihii heerka qaran ee lagu hadlayey tayeynta waxbarashada dalka soomaaliya ayaa si rasmi ah maalintii shalay aheyd waxaa loogu soo gebagabeeyey gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka city balansa ee magaalada muqdisho iyadoo uuna soo xiray shirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xiritaanka shirweynaha ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda wakiilo ka socday hay-adaha waxbarashada dalka aqoon-yahano qurbajoog iyo sidoo kale marti sharaf halkaasi lagu casuumay ka qaybgalayaasha shirweynaha qaran ee tayeynta waxbarashada dalka soomaaliya oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socotay gudaha magaalada muqdisho waxaa looga hadlayey sidii loo horumari lahaa waxbarashada dalka soomaaliya loogana qaada lahaa go-aano mid ah iyadoona shirkaasi ay goobjoog ka ahaayeen sidoo kale dugsiyada waxbarashada ee ka jira dalka soomaaliya hadday ahaa lahaayeen dugsiyada hoose kuwa dhexe iyo kuwa sare iyo sidoo kale jaamacadaha dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyey munaasabada xiritaanka shirweynaha qaran ee tayeynta waxbarashada dalka soomaaliya ayaa ugu baaqay dhinacyadii kasoo qayb galay in ay hirgeliyaan waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi waxa uuna sheegay madaxweynaha soomaaliya in ay dowladiisu ka qayb qaadan doonto sidii loo horumari lahaa waxbarashada dalka soomaaliya dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbadiisii kusoo hadal qaaday weerarka maalintii arbacada ahaa ee al-shabaab ka geysteen xarunta u n d b ayaa tilmaamay in fariinta ay dirayaan kooxaha shabaab ay tahay inay qalqalgeliyaan si aysan ugu shaqaynin gudaha soomaaliya hase yeeshee waxa uu sheegay in madaxda u n-ka ay u xaqiijiyeen dowladda inaysan weerarkaasi saamayn doonin howlgalka ay u joogaan dalka soomaaliya hadalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee maalintii shalay ahaa ayaa waxauu kusoo beegmayaa iyadoona sidoo kale nicholas key uu sheegay inaysan waxba u dhimi doonin howlgalka ay u joogaan soomaaliya ayna qaramada midoobe ka howlgali doonto gudaha magaalada muqdisho xafiisyadeedana ay halkani usoo guuri doonto dhanka kale iyadoo habeenkii xalay ahaa uu ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho allaha u naxariista xildhibaan maxamed faarax jimcaale oo ka mid ahaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa tacsiye u diray eheladii uu ka tegay xildhibaanka gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo ku tilmaamay geerida ku timid xildhibaanka mid ay mid ay aada ugu naxeen allana ay ugu baryayaan inuu inuu naxariistii janno siiyo xildhibaanka geeriyooda ayaa waxa uu ahaa xildhibaan siyaasadda soomaaliya ku cusub inkastoo uun hore ugu soo qayb qaadanin siyaasadihii isdiidanaa ee soo maray dalka soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaanadii xiliyadii kumeel gaarka ahaa soo shaqaynayey allaha u naxariistay xalay ayuuna ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho waxaana geeridiisa si aad ah ugu naxay xildhibaanka xildhibaanada baarlama soomaaliya ayagoona alla ugu baryay inuu naxariistii janno siiyo maanta ayaana lagu aasay gudaha magaalada muqdisho xildhibaanka habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday gudaha caasimada soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer kumanaan kun ayaa isugu soo baxay magaalada caasimadda ee brasilia iyo weliba magaalada rio de janeiro halkaas oo saddex boqol oo kun oo qof ay isku dhaceen ciidamada booliiska oo ilaalo ka hayay xarunta dowladda hoose ee magaaladaasi banaanbaxan ka bilowday bishan dalka brazil ayaa markii hore ka bilowday magaalada sao paulo kadib markii dowladda qiimo kordhin ay ku samaysay lacagta lagu raaco gaadiidka dadweynaha balse mudaaharaadyadana ayaa isu bedelay mid looga soo horjeedo siyaasadda dowladda brazil oo lacago badan gelisay ciyaaraha kubadda cagta ee sanadan ka soconaya dalkaasi iyadoona tani ay dhabarjab weyn ku noqon doonto dowladda brazil warkii oo aad kala socoteen radio wardheere khiyaartana dhegaysanaysa waa nagaynta warka waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed cusmaan xabiib tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa dhammaantayadeynba waxaanu idiin leenahay soomaalahay nabad iyo nolol